warniyow fiiri adaa meeshaan fadhiya saaxa uu iryaar waa inaa ii qashee saaxa waadaa wax igu dhaan tikaale irigaan ii qal aroos miyaa mise abaay abaay may labaduba ma aha martiqaad waayo sida aryaasha hore camal loo qali jiray maa kugu qalaa mise sida hadda casriga cusub aryaasha loo qalo casriga cusub aa sheegiisa maxaa waay sidii arigii loo qalaayo aa ogaaya ma laga beddelay aa waa laga bedelay maxaa yeelay wixii hore ariga qali jiray dhan hadda maxkamaday saarin ari abyuusay sameeyeen waxaa loo baahan yahay ariga markii la qalaayo in loo qoweeyo la nadiifiyo baalbiyeer la geeyo timaha loo soo jaro khudbadii masaajidka hor loo soo marsiiyo dadka asi cun rabaan lasoo baro oo laga soo dhaadhiciyo in la qali rabo isigoo qanacsan oo qoslaaya xaafadda la keeno loo sheekeeyo la dhaho waxaa rirta dalbo maxaa kuu samaynaa haddoo reero sali yahay marduufkiisaa loo qaadaa haddoo reero xabbaani yahayna hal sabanaa ka badan ani camal
makuu qali kari oo caalami ay dhahosaa intaas oo luuqaasoo dhan maxaa ii geenaya makuu qali kari lay maay dhahdi qaladkaba anaa iskale anaa nin cabtoo u imaaday aa wax warsaday adi ma xanaaqda mis anaa u malay maxaa uu xanaaqi waaye lablabadaa ku hadlows ma ujeedidu war inta xanaaqiyaaba kululaaday halay maxaa ku cashays muufi iyo macsare iyo maraq malaayo kuleelka wax kaa keenoo intaas waay
haddaa runta kuu sheegay kista yar aan agtaada imaaday waan kashalaynowaa sababtoo ah maantao dhan qofka aan la doodayo waxaa u ogaaday inay maskaxdiisa fadhinin yaa ii maw ku dhahay horta adi ani reeryaay u wacdi maa tahay mideeda kale marka antiili soo kor istaagaysid wax ii qal qalqalaay maa kula ekaaday miskabaanleey si fiican ii fiirib kawaanleedaaba kaa fiican waa dad shaqaystoo mustaqbal leh adi hadaf maa leedahay habeen maalin intaa fadhisaa xoolo camal hadafkayga mustaqbalkaa wuu ka weyn yahay
noloshaa ka dhacday facaaga waa ka hartay waxaan aa cawaysaa been kuu sheegoy waraa adi kaale bax dhimashada soo tijaabi maa lagu dheh magac ilaahay sigaarkaanaa kugu dilaa toori ahaanaa kugu gelinaa
qofka aa waa ku dilaa dhehaysid feerihiis meelay dhan yihiin fiiri adna isfiiri magac ilaahay intu ku laalaabaan dhagax camal kuu tuuraa wejigaada markaa fiiriyey waxaa ila eg tahay qof mar dhow dhimin rabo ee ha igu kordhiminaya bax meelahaas ku dhimin magac ilaahay inaan ku dilo aawaa cabsanaaya dhahaa